kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkii hore laba cisho isxigay magaalada muqdisho waxa ay ku waabariysatay madaafiic saqdhexe lagu garaacay magaalada kuwaasoo khalkhal iyo cabsiba geliyey dadka ku dhaqan magaalada arrinkaasi waxa ay soo dadejisay kulamo madaxda sare ee dowladda ay kaga dalbadeen saraakiisha ciidamada inay u meel yeelaan waxa keena habacsanaan intaasi la-eg oo magaaladu ay wajahdo waxaana guud ahaan barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka aynu ku lafaguri doonaa xaalada guud ee ammaan ee magaalada muqdisho waxaana kaga qaybgalaya khadadka taleefoonada doctor maxamuud maxamed culus oo ka faallooda arrimaha amniga joogana gobolka michigan ee dalkani maraykanka genaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe oo ah taliyaha guuda ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho iyo brofesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo isna ka mid a siyaasiinta sida dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya haatana jooga magaalada nairobi ee dalka kenya guud ahaanba soo dhowaada kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan siiyo ugu horeyntii genaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho adigu waxaa tahay taliyaha guuda ciidamada milatariga soomaaliya bal waxaad ka warantaa ama aad faahfaahin annaga iyo dhegeystayaashaba aad naga siisaa sida xaalada guuda amniga ee soomaaliya wakhtigan ay tahay saare aada baa umahadsan tahay magaalada muqdisho haddaan nabadgelyadeeda ka hadlo maalinba maalinta kasii damb ka dambaysa way kasoo fiicnaataa haddii hadda bishii hore iyo bishaan insidentaal ka dhacdo aada iyo aad bay u kala bedelan yihiin saasay tahay haddana magaaladu waa magaalo weyn dad badan baa degan yani suurtagal ma aha in la yiraahdo magaalada maxay wax uga dhaceen dake waxaweye way ka dhacaysaa markasta sikasta hadii la yeelo laakiin wax ka dhaca oo nabadgelyadeeda maanta axmed ma soo marin waa tahay taliye in magaalada muqdisho oo dowladdii ay degan tahay ee ciidamada amisom habeenkii gudaheeda ay hoobiyaal ka dhex dhacaan ama laga dhex rido maxaa ka khaldan oo sabab u ah magaalada muqdisho waa magaalo weyn sidaan kuu yidhi waxaa ka ridahayaana waa shaksi ama waa labo marka in magaaladaad aragtay ay degan tahay ugu yaraan laba milyan oo qof meel walba ama geed walba ama maga maxaan ku raa sar kasoo dhiso qof la istaajiyo macquul ma aha waad garan kartaan magaalooyinka haweenka oad aragtay ee deriska kula new york kale wey new york hadiyiraado miyay wax ka dhicin suurtagal maaha marka way ka dhacaan magaalooyinka haweenka orbanka oo dhan bay lamid tahay muqdisho waana ka dhacayaan soomaalidii mataqaanaa maxaan ku rahdaa labaatan sano ka hor joogto meeshan ma joogto waxaa jooga mid ah oo markasta jecel inay muujiyaan inay joogaan yani waad ka garan kartaa bolisiga waxawey meel raadiyo yaallo ama meel t v yaallo markii la arko al-shabaab waxay dacdaa inay ismuujiso laakiin waad garan kartaa wax ka dhacay iyo wax dhibaata iyo sardinta iyo dad ku dhintay midna ma jiro marka waxaad ka garanaysaa yani ilil ma dhoogto qof hal qof nima waardiin karo marka sababahaasaa keenaya ina mataqaana ay wax dhacaan waa tahay khadka teleefoonka dooda isna waxaa kaga qaybgalaya magaalada nairobi brofesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow ee soo dhowo brofesore ee aragtidaada iyo ra'yiga aad ka qabto sida uu uga hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya amniga magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ugu horeyntii shacbiga soomaalida dhegeysanaya waxaan kaloo salaamaya saaxiibkay generaal daahir indhaqarshe oo runtii sarkaal haybad weyn kuwa soomaaliya ah oo waxaan kala rabaa inaan sheego ani waxaan u arkaa markaan amniga ka hadlayno soomaaliya iyo muqdisho markaan ka hadlayno guud ahaan amnigu wuxuu ku xirayaa siyaasadda soomaaliya haddii ay muxuu ahaa taageerada shacbigu ay u qabaan maamulka dowladda haddee ay koreysana amniga waa soo ficnaadaa dadku hadday jahan wareer siyaasadeed adaytahayna waxaa waaye amniga khatar iyo gelaya marka amnigu wax kaligii taagan ma aha wuxuu amniga kudaraf ka yahay sisan dowladnimo oo hay-ado kala duwan oo shaqaynaya oo hay-adaha dowladda ee kala duwan oo iskaashanaayo oo qayb kamidu ay ka shaqayso amniga dibadda qaybna amniga gudaha ka shaqayso qayb waxaa ka shaqaysa cadaaladda iyo maxkamadaha oo laga rabaa marka waxaa laga rabaa dowlad ilkale oo dadka dembiga ka gelaya shacbiga soomaaliyeed qaniini karta soo qaban karta maxkamad saari karta dowladdu inay tahay waxaan marka ognahay tababarada dowladana haysato waa ognahay waxaan ognahay tababa tababar la-aanta iyo mataqaanaa iyo qalabka ay haystaan iyo abaarinkooda inta ila ogyahay dagaalka ciidanka oo madaxda ka yahay waxa waa ciidan u baahan waa ciidan u baahan qaabkaba u yaalo qaabka badalin in la helo waxaana rumaysanaa qaabka daan la elimin ciidanka markiisa ma laho karo ciidan difaaci kara amniga qaranka soomaaliya waa tahay waxaan siinayaa oo isna khadka teleefoonka kaga jira doctor maxamuud maxamed culisow oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soo dhowow doctor maxamuud maxamed culisow adigana bal aragtidaada ku hormar waa mahadsan tahay zahra isla markaasna waxaan jeclahay inaan salaamo generaalka indhaqarshe iyo profesor cabdiraxmaan baadiyo guud ahaan waxaan isleeyahay nabadgelyada hadda soomaaliya mararka qaarkood sida lagu cabiraayo dhibka ugu jiro ugu daran wuxuu yahay warbixinta had iyo jeer dadka caalamka ay ka qabaan ama siday u arkaan iyo waxyaabaha hadda ka dhacaya dalka gudihiisa ayaa badiba lagu qiyaasaa nabadgelyada iyo waxa ka taagan iyo guud ahaan dadka dadweynaha shacbiga waxa uu ka qabo ama uu ka yidhaahdo marka anigu guud ahaan waxaan isleeyahay dhibaatooyinka ugu weyn oo horta ka jira hadda xamar waxyaabaha waxay ka dhasheen laba arrimood oo isbiirsaday mid waxaa weeye dowladdan mabaadi'da iyo qaabka ay ku dhisan tahay oo guud ahaaneed dowlad soomaaliyeed ah iyo tiirarka ay cuskanayso oo aada u kooban oo gaar ahaan ama xagga shacbiga ha ahaato xagga dhaqaalaha ha ahaato xagga siyaasadda ha ahaato waxyaab dhinacyo badan marka laga fiiriyo tiirarka saldhigga u ahna ee aada iyo aada u kooban yihiin oo aysan mataqaanaa qaab oo hadda dowladnimadii ay ugu shaqayn lahayd aysan fursad u helin isla markaasna dagaalka meesha ka socdaa waa dagaalo badan oo kala duwan ama laga yaabee dhibaatooyinka waxyaabaha xasilooni ammaan darrada keenaya waxaa ka mida waxa weeye haddee qayb waa qaybtan la dagaalanka argagixisada iyo marka laga hadlaayo qayb waa iska fidnooyin ama siyaasad la xidhiidha qaar waa iska dadkii caadiga ahay oo haddee awalba ama warlor ha ahaado ama yuusan ahaanin ama siyaasad kale wax ku yimaada ha ahaadeen ama ha haateen dad u adeegaya dowladaha ajnebiya oo danahooda fulinaya ha ahaadeen macnihii waxa meesha ka socdaa ma ahan ama xasiloonidu keliya hal qolo iyo hal koox keliya kuma sinna marka sidii hadda cabdiraxmaan uu sheegana waxaa laga yaabaa ciidamada xoogga dalka ayaga inta badan hadda mas-uuliyadda ay soomaaliya ka hayaan waxa weeye siday ula dagaalami lahaayeen ama goobaha ay haystaan uga qabsan lahaayeen argagixisada ama nimanka shabaab laakiinse haddee magaaladii la qabtay oo sida xamar oo kale ah oo ay ka baxeen al-shabaab labadii kun iyo kow iyo tobankii nabadgelyadeedu sidee tahay dadku sidee u kalsoon yihiin macnihii qofka ma dareensan yahay inay jirto nabad shacbiga caadiga taasaa waxay u baahan tahay in loo helo xalli marka waxaan isleeyahay runtii waxa aada muhiim u ah dareenka iyo dhibaatooyinka hadda laga faafiyey dalka xasiloonidiisa iyo nabadgelyadiisa ka jirta in aada iyo aada hoos loogu daadego si fiicanna wax looga qabto waayo u n ka report bay ka soo saartay intelligencyga hadda maraykanka report bay ka soo saareen marka waxaasoo dhan marka laisu geeyo waxay u baahan tahay in si fiican loo fiiriyo hoosna loogu daadego sida nabadgelyada iyo ammaanka dadka mataqaanaa loo sugi karo waa tahay genaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ciidamada dowladda ee milatariga waa qaybta ugu muhiimsan ciidamada marka la eego hadday noqoto difaacidda dalkii hadday noqoto howlgalladii gudaha haddii ay noqoto wax walboo dhinaca ammaanka ku saabsan oo qaybta lixaad dale ama ugu weynba ay iyagu leeyihiin marka yaa ammaanka magaalada muqdisho mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay ma ciidamada dowladda ee milatariga iyo kuwa booliiska isugu jiraya nabad sugidda mise ciidamada midowda afrika ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya saar waa maasanta marka hore waxaa islaamaya saaxiibaday cabdiraxmaan iyo xulisow aad baan idiin salaamaya marlabaadka waxaan leeyahay ciidamada magaalada muqdisho nabadgelyadeedu waxay saarantah marka ugu horeysa ciidamada soomaaliyeed marlabaadkana waxay saaran tahay oo ay kaashadaan ciidamada amison waajibka koowaad ciidanka magaalada muqdisho waxuu saaran yahay ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka boliiska annaguna waa kaalmaynaa hadday noo baahdaan gacan baan siinaa marka amisoontuna waa la mid haddii ay qolalkaasi ay u baahdaan gacan siin waa la siiyaa saasay iskaashigaasaa lagu sameeya magaalada nabadgelyadeeda muhiimaha
waa tahay habeen dhowato qaraxyadii ugu dambeeyey ama hobiyaalkii lala dhacay magaalada muqdisho ee ugu dambeeyey waxaa la saaray si guud inay kasoo jawaabaan mas-uuliyadeedana ay wada qaataan saraakiisha ciidamada oo si guud laydinla hadlay madaxda ugu sarreysa dowladdu waxa ay dalbadeen inaad jawaabo ka bixisaan waxa keenay in weerarkaasi magaalada muqdisho lagu soo qaado iyo habeecsanaanta dhinaca ciidamada waxa keenay bal waxaad ka warantaa marka halkeebaad wada dhigteen arrintaasi madaxda dowladda maxaase ka soo baxay wallaahi sidii ay saaxiibadayba ay u sheegeen aniga nabadgelyada magaalada muqdisho si badnanba ii taabataa waa markii lai baahdo marka shirarkaasna kama qaybgelin marka ayaga iga haboonaan lahaa in la weydiiyo su-aashaas maxaa yeelay shirarkaas aniga kama qaybgelin waa hagaag e marka ma jirtaa in askar ka tirsan ciidamada dowladda oo gaaraya kun askari ay iyaga iyo hubkoodiiba magaalada ee dhinac ka galeen kadib markii dowladda ay ruqsaysay haddii aan arrintaas saaro faahfaahin ka bixiyo ama warbixin ka bixiyo arrintaas sida loo sheegayo maaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhismo cusub iyo weji cusub baa baa la rabay in loo sameeyo marka ugu horeysa waxaa la ii igmaday maalinta ciidan professional ah oo aan qabiil ama jabaad ku samaysnayn ku salaysnayn in la dhiso ciidanku dalku muddo badan buu dagaal ku jiray muddo aada u dheer buu dagaal ku jiray waxaa ku batay dadkii marka ciidanka waxaa ku batay dad da-ah dad naafa ah dad agoon ah iyo dad ciidankana ka tirsan xirfado kalena leh meelo kalena u shaqeeya dawladdu marka jaangooya u samaysay ciidanka number baa la cayinay maxaa yeelay waxa kasi dhaqaalay kuxe ku xeran yihiin numberkii la cayinay iyo waxa iskeeni waayey iyo cidda fulin karta waajibaadkii sidaas daraaddeed dawladdu waxay goosatay in hay-adda xaqsiinta la abuuro laguna wareejiyo hay-adda xaqsiinta dadka da-da agoonta iyo dadka naafada ah numberka ugu badan lama ruqseyna waa lagu wareejiyay mushaarkoodana sidooda u qaadaneen waariyeshin yar oo dhinaca raashinka ku saabsan keliyaha baa isbedelay inta kale waa sidooda waxaa weheliya number kale oo ilaa toddoba boqol gaaraya oo la ruqseeyo marka dadka mar labaad haddaan ku celiyo dadka ugu badan ee wareegtadaasi ay ku soo baxday waa dadka da-da ah naafada iyo agoonta saddexdaas gurub wey dadkaa marka lama rugsayna waa lagu wareejiyey hay-ad kalea lagu wareejiyey mushaarkoodii matalan agoonta haddaan kasoo qaado meeshii mushaarka marka hore iyo raashinka ay ka qaadan jireen baa isbedeshay mooye waxba iskama bedelin hay-ad baa loo magacaabay hay-addaasay ka qaadan doonaan dadka mataqaana naafada iyo dadka da-duna sidoo kale ayaguna meel kale ka qaadan doonaan dadka kaleo la ruqseeyana waa dadkan hore usoo sheegay waa dadka xirfado gaara leh oo u shaqeeya hay-ado kale aan ciidanka u shaqeeya doctor maxamuud maxamed culus maxaa hadda la maraayo horta marka hore inuu process jiro oo dadka markii saas oo kalea ama taliyaha ama ciidanka keliya aan qoorta loo gelin inay jirto mas-uuliyiinta dawladdu laftigoodu inay arrintaan arrin martay processkii laga hadlay miidiyada la wadageliyey inta aan mataqaanaa go-aanku iyo doodu aysan go-aanku dhammaanin ayay ku fiicneed taasuna waxay aada iyo aada u taageeri lahayd ciidanka xoogga dalka iyo waxqabadkiisa waa tahay marka waa arrin aada iyo aada u dhib badan mataqaanaa in hadday dhacdo toddoba boqol oo qofood oo hadhow tirsan kara inay ayagu aysan la marsiinin dariiq saxa inay ayagu laftigoodu ay abuuri karaan sida haddaba loo sheegay in dad yar ay xamar uga abuurayaan dhibaato markii toddoba boqol haddana lagu sii daraa ayaga laftigooda dhibaato ziyaadaha ay abuuri karaan markaas bal profesor baadi oo aan siiyo bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa aniga marka arrintaan ka hadlaayo waxaan u hadlayaa inaan ahaa sarkaal soomaaliyeed oo ciidamada iyo amniga wax uga baxsan yihiin ayaan ka hadlayaa waxaan aniga rumaysanahay maxau ahaa in laga gar badan yahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo waajibaad aan qalabki iyo ugu baahnaa iyo tababarka ugu baahnaa iyo niyadiska ugu baahnaa iyo xuquuqda ugu baahnaa ayadoon la siinin maxau ahaa ko weli dhalinyaro ah oo dalinyarada maleeshiyaadka hay ah oo dhaqan dhaqan celinkooda iyo tababarkooda raba la gaarsiiyey ayaa lahoy geliyey ilaa haddana waxaa waaye marxaladii ay uga gudbi lahaayeen ciidan soomaaliyeed oon dool ahayn oo mataqaana saraakiishiisi saraakiil kala baran yihiin qalabkii loo baahnaayo ilaa haddana dariiqeydaba lama haayan qala aniga lama qabo arrintaasna arrin ciidanka khusaysa ma aha waa arrin siyaasadda soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed arrin laga rabo waayo ciidanku waxay ciidan noqon waajibaadka amniga gula karaa marka xuquuqdii laga rabay iyo manaalkii laga rabay iyo waajibaadkii laxuquuqasaar guda kara ani waxaan rabaa dadaalka ay dadaalayaan iyo shaqada ay haayaan iyo sida loola dhaqmo si isku mila ma aha haddaba intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno xaaladda abni ee guud ahaanba magaalada muqdisho iyo ciddale mas-uuliyadda waxaana ka qaybgelaya doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha amniga joogana dalkani maraykanka genaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo ah taliyaha guuda ciidamada xoogga dalka soomaaliya joogana magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya iyo profesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ka mid a siyaasiinta sida dhow la socda xaaladda amni ee dalka soomaaliya isna waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya jenaraal daahir dhaqarsho bal aan adiga dabka ugu soo noqdo goormaa la heli karaa ciidamo militari oo dowladdii ku filan oo howlgalladii laga filayay inay qabtaan looga seexan karo oo dadaalkii la filayay inay ku maareeyaan howlgallada iyagu la imaan kara saaro waxaan qabaa anugu isla maantina in la heli karo haddii ciidanku hawl hawlbu wax ku qora qalabbu wax ku qabta haddii la helo maanta qalabka ciidanka xoog dabsa u baahan yahay mutin muddo yar aada u yar buu ku filan karaa laakiin dhibta jirtaa waxa weeye ciidanku ma qabo dalkan oolqabateyn baa saaran meeshan waxaana ciidanku waxa ku qabto waa hub marka awooddii hubkii ciidanku ku baxnaa ma qabo ciidamada dowladda soomaaliya ee wakhtigan lagu sheegay inay gaarayaan ku dhowaadka toddobada boqol ee wararkooda laysla dhex marayo waxaa la leeyahay hubkoodii ayay la goosteen oo ay magaalada la joogaan sidaasi ayaana lagu ruqseeyey marka maxaad nooga sheegi kartaa caqabad intee leeg bayse idinku tahay warkaasi wartaca ma aha ciidankaasi hadday joogi lahaayeen oo ciidanka ay marka horeba ku dhex ku dhex jiri lahaayeen lama ruqseeyen sababta keentay ruqsadooda waxa weeye ciidankaas sidaa marka uu sheegay waa ciidan ama hoteelada waardiyeeya ama farsamo gaar xirfad gaara leh ama ku jira maxaanku idhahda hay-adaha nabadgelyada marnaba maaha ciidan xooga dalka soomaaliya jooga xeryaha xooga dalka ka tirsan midna maaha hubka ay haysteenna hub annaga aan hadday huba haysteen hub annaga aan siinay oo dowladda soomaaliya siisay midna maaha waayo dad magacoodu ku jiro ama waa hore ka tirsanaan jiray ama siyaalo kale u galay liiska ciidanka xooga dalka soomaaliya mushaarna ka qaata hase yeeshee haba yaraatee dad ciidanka xooga dalka hubay leeyihiin haysta marnaba ma ahayn hadday joogi saasay jiri lahayd ma wal ruqseeyeenba waa tahay mas-uuliyadda yuu saaran yahay in ciidamada hubkooda raashinkooda xeryaha ay ka tirsan yihiin iyo waxoo dhan ay la socdaan oo kormeeraan oo daryeelka ay u baahan yihiin cidda ay tahay inay siiso waa kuwa ma ciidanka daryeelkooda dowladda kafaalo qaaday sidaad ogsoon tahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed muddadii hadda ugu dambeysay dowladdaana ay timid wax badan baa iska bedelay dowladda mushaar iyo raashin ciidan ku filan baysaa weliba raashinka raashin ku filan ayaga xaasaskoodaa la siiya daryeelkooduna waxa weeye aniga iyo inta iga hooseysaa mas-uul ka ah maadaama dowladdu ay bixisay dhaqaalihii loola kugu talagalay ee loo noola kugu dhiiday in la gaarsiiyo kaasina mid buuq ka taagan yaha maaha sababta buuqa keentay oo dadka wareejinta keentay waxa weye ciidanku dowladdu number bay ugu talagashay dagaalama oo fulin kara waajibaadka dalka si dalka loo difaaco marka numberkaas lagu talagalay waxaa ku waxaa ka kaka number badan oo ka mid a numberka ciidanku yahay wuxuu buux waxaa wuxuu buuxiyey number badan oon dagaalami karin oon awoodu lahayn marka ciidankii ma qaadi karo haddii mathalan for example toban kun baa lagu talagalay oo tobanka kun afar kun ayna dagaalami karin lannaga waa ka garan kartaa ciidanku insa waajibaadkiisa fulin karin therefore waxaa la go-aansaday in inta aan dagaalami karin iyo oo liiska ku jirta laga saaro liiska hay-ad kale loo sameeyo xuquuqdooda ay sidooda u qaataan laakiin numberkii dhimanaa ee lagu talagali la buuxiyo dad cusub la qoro oo loo buuxiyo tiradii si waajibkii ciidanka loogu tagle loo fuliyo sababta keentay in mataqaana ula wareejinta keentayna waa saas qolada tan la ruqseeyey maadaama ay yihiin dad tiradii ku jira ayaa islam sidoo kalena aan numberkii uusan buuxsamayn ciidanka tiradiina ay ku jiraan aysan imaanayna oo ayaga aysan ahayn dad joogo ka rabo inay functionkii loogu talagalsiiday aysan ahayn waxay noqotay in la in khasab noqotay in booskii la baneeyo marka beneficial ciidanku ma noqon karo maanta xoogga dalka soomaaliya awood uu beneficial u noqdo ma dhaqaalo uu ku noqdo mahaysi adoo iska maqan inuu mushaarku siiyo suurtagal maaha waxaan barfaargareyna marka dadkaasi maadaama aan ognahay inay boqolkiiba sagaashan intooda badan ay yihiin dad shaqo kala haysta xirfad kale leh in laga saaro xooga dalka soomaaliyeed laguna bedelo dhalinyarada soomaaliyeed oo suuqa joogato baagamuudada oo waxba haysan in lagu bedelo ayagaa ka mudan ayagaana dagaalami kara ayagaana qaranka hawsha uga baahnaa buuxin kara saasaa keentay arrintaas waa tahay brofesor cabdiraxmaan macalin baadiyow waxaa dhacda siyaasiyiin fara badan oo adiga kula mida oo sida aad sheegtay ciidamadii iyo siyaasaddiiba u dhuunduleela haddana fikradaha iyo talada ay hayaan aanan dowladda ku biirin hadda dowladda waxaad ku eedeynaysaa madaxda ugu sarraysa sidii la rabay ciidamadii iyo qaybihii ammaanka iyo bulshada iyo wixii o dhan aysa isugu xiri karin amaba aysa isugu xirnaynba maxaa talahood ku biirinaysaa dowladda qarsoodi ma aha barnaamijka dowladda qodobka ugu horeeya madaxweynuhu la sheegay ra-iisul waasiir hore sheegay ra-iisul wasaaraha cusub sheegay waxawaaye waa amniga amniga marka laga hadlaayo dowlad marka laga hadlaayona waxay ka bilaabataa waajibka koowaad ee dowlad saaran waa inay muxuu ahaa ay muxuu ahaa ballan qaadaa amniga dadka muwaadiniinta ah marka muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka soomaaliyeed geeska gees degan amnigiis hadda inaan la gaari karin ay ogyahay oo dawladda kordaro oo billow ah oo tabarka inta la asaan ogyahay waxaan aad iyo aad maqbuul aan u ahayn muxuu ahaa caasimada soomaaliya sanad iyo marka bacdi intaasoo hay-adood ay ka joogaan in maalin kasta mataqaana madaasiir dadka lagu rido amniga muwaadiniinta ahaa cabsi la geliyaa an waxaan u arkaa inay tahay gaadin laga gaadiyey waajibkakooda ee dawladdu ay sheegtay inay la falgelayso oo ahaana waajibka koowaad ee dawlad kasta caalamka joogtaa laga rabo oo ah amniga muwaadiniinta maanta shacbiga soomaaliyeed aada iyo aaday waxay uga miidabsan yihiin awoodda dawladda ay u leedahay inay amniga ilaaliso sidaa darteed waxaan ka rabnaa xukuumadda cusub ee oo madaxweyne muxuu ahaa trump cabdiweyne oo madaxdu yahay iyo hay-adihiisa amniga ah ee qaadadiisan arrimaha amniga waxaa la rabaa inay dib dib isugu noqdaan wuxuu ahaa marxaladii lagu mashquulsanaa wasiiro dhisida iyo kala qaybsanaanta iyo xukuumadda horreysitaankeedi ayaa waxaan u arkaa inuu dhacay muxuu ahaa gaab weyn ama dalool weyn ee ku saabsan xagga amniga inuu dhacay hadda marka maadaama xukuumadda la dhisay waxaa marka laga maarmaana in dib loogu noqdo oo mataqaanaa lasiiyo maanta koobaad lasiiyo arrimaha amniga waxaa jira magaalada muqdisho amnigeedu wuxuu aasaas ku yahay amniga qaranka soomaaliyeed laakiin qaabka hadda ay u samaysan tahay muwaadiniinta soomaaliyeed oon ogahay codkooda soo dhegaysa meel kasta muxuu ahaa gobolada kala duwan waxaysan raalli ka ahayn qaabka dawladda ursalgalaysa arrimaha amniga waa in amniga koobaad aan ka dhiganaa shaqada koobaad shacbiga soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan arrimahaas amnigaas samayntiisa maxaa jira dawlad ma noqonayno haddaan amniga la xajin sidee lagu hirgelin karaa ciidamo xoog le sugaya amniga awoodi karana inay waajibaadkooda shaqo ka soo baxaan doctor maxamuud maxamed culus wa waa mahadsantaha horta haddii aan ku noqdo arrintii hadda taliyaha uu ka dhawaajiyo oo ku saabsan dad la ruseeyey waxaan aad u taageersanaya waxa weeye ra'yiga uu iyo sababaha uu uga dhigay in ciidamadaas muxuu ahay la lagu bedelo dad adigu ama geli karaya ama qaban karaya shaqadii aaday u fiicneed midda keliyahoo u baahneed in la xusaa waxay ahayd waxa weeye hawsha inta aan lagu dhawaaqin oo un jaraa'idka aan lagu arag in toddoba boqol la ruseeyey in marka hore baarlamaanka laga sheego laga hadlo golaha wasiirada laga hadlo go-aankaas guddoonkiisa la soo saaro markaas ka bacdina ay ku dhawaaqaan dhow hay-adaha mas-uulka ka ah markaasna ciidamadu ayagu farsamadii iyo maamulkii iyo tiradii iyo magacii iyo waxaasay shaqo ku leeyihiin marka haddii kale waxaa dhici doonta hadda weli ma ogin laakiin waxaa dhici doona dadkaas oo toddobada boqola dhaqaale intaa soo geli jiray maalin walbaba markii la yidhaahdo iska tag isagoo xataa ay sharci darro tahay laga yaabo inuu qaadan jiray inay dhibaato ka timaado markaan usoo noqdo su-aashaada waxa weeye horta amnigu maahan keliya ciidamo iyo taliyo iyo mid keliya maahan waa arrimo siyaasadeed waa wuxuu ku xiran yahay siyaasadda wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha wuxuu ku xiran yahay maamulka iyo sharciga wuxuu ku xiran yahay hogaaminta mataqaanaa wanaagsan intaas markii ay wada socdaan ayaa amnigu uu muuqan karaa ama lagu kalsoonaan karaya haddii la waayo ma jirto musuq maasuqaa ka mid a haddii uu meesha saameeyey haddii sharci darro dadka lagu mataqaanaa dhibaato loogu geysto oo sharcigu uusan shaqaynaynin haddii hoggaanka maamulka ama hogaaminaya ciidamada dhinac kastay tahaba waa iyadoo kale iyada laftigeeda saameyn weyn ay ku leedahay siyaasadda dawladda laftigeedu haddaysan caddayn aysan ogeyn kontaroolkii iyo waajibaadkii ay ciidamada ku lahayd iyo howlgalkooda aysan fulinayn ayada laftigeeda waxba ka qaban maayaan marka waxay u baahan tahay in la fahmo waxaanu inaysan ahayn askari meel la istaajiyey ama askari wax baaraya ama askari mataqaanaa airboort la geeyey ama askari check point la dhigay inaysan amnigu taas ku soconin amnigu uu u baahan yahay wax ka badan intaas oo ka qoto dheer si amnigii uu usoo noqdo oo dalka ugu dib wanaagsan ugu soo noqdo marka midda la leeyahay matala ciidamada ha la hubeeyo iyo qalabkooda hala siiyo ayada laftigeedu waa qayb ka mid a laakiin ayadu laftigeeda kifaaye maaha waayo waxaa dhici karta qofka qayb hubkii la siiyey inuu dad soo dad oo muwaadiniina uu dhibaato ugu geystaa dhici karta markaas marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin siday iskugu xiran yihiin in loo fahmaa markaas generaal daahir waxaan rabay inaan inaan tusaaleeyo wax yar anugu ma lama qabo culusow in arrintaasi arrin barlamaan ama utaalayna ahayn ciidan waa ismaqal iyo dishibliin haddii kale ciidan ma tihin haddii lagu yeero layidhi imow aad imaan doonta ciidan ma tihin dadkani wax badan baa loo yeeray muddo badan baa loo yeeray macad baa looga yeeray raadiyaa looga yeeray dhibaatooyinka ay ka tirsaneen baa u yeeray shaksi ahaan baa loo dadkii qiinaa loo diray way suurtageli weysay inay yimaadaan mara way suurtageli weysay inay yimaadaan hadda option kale ma jiro waa qof aan rabin ciidanka inuu ku biiro laakiin jecel in mushaar laiska siiyo yani anigu saasaan ku macniyey maxaa yeele haddii lagu yeeray oo marna lagu yeeray war imaada layidhi oo layidhi nin hadda saacaddan ka dambeeya ninka xaalada militariga tegin mushaar qaadan ma doono oo aadan rabin inuu aad timaado option keliyo jira waxa weeye waa meesha waa military waa ismaqal waa amar la kala qaato haddii kale wax kale ma jiri karo marka sidaasaa kalitay baarlamaan nooma baahna waa wasaaradda gaashaandhiga oo exercise garanaysa functionkii iyo awood mandate ay lahayd waa tahay laakiin tiro intaasi la eg oo toddoba boqol oo askari oo ciidamo intaasi la ega oo sabab guud uga wada tegay dabcan ciidamadii hubkoodii qaarkood haysta ood sheegtay inayba waardiyaal iyo wax lamida magaalada ka yihiin maxaa maxaa loo maxaa maxaa la dhihi karaa soo maaha xaddi aada u badan marka loo eego taas waxaa loo waxaa loo eegayaa sahro ma ahan saa u sheegaysid maaha dadkani dad meel joogo oo isku meel joogo oo oo maxaan ku idhaahdaa oo oo isku iska warqabo is og maaha waa dad ninba meel jiro qaar gobollo kale jiraan qaar maraykankaas adigu aad joogto joogta baa jira oo qaata mushaarka qaata america jooga waxaa jooga qaar jooga ingiriiska jooga waxaa jooga qaar etoobiya jooga waxaa jooga qaar kenya jooga marka dadkan dad meel wada jooga oo ka warqabo oo aan heshiis ku ahay inay iska maqnaadaan maaha waa dad ayagu danahooda iska danaystay laakiin muddo un badan iska mushaar iska qaadanaya marka dadkan saas bay saasaa keentay mooye dad isla joogo maaha hub hadday haysteen hubkooda hub dawladda soomaaliyeed ay ay leedahay ama shacbiga ama xoogga dadka soomaaliyeed leeyahay maaha ummadda soomaaliyeed waa wada hubaysan tahay nin walba qori waa haystaa guryaha haddii la baaro guri walba waxaa leeyahay shan lix qori marka maanta optionka soomaaliya maanta ma joogo qori waxa weeye ummaddan waa hubka laga qaado oo dadka hubka laga qaado unbaa la dhihi kara yaa qori haystee maanta lama dhaho hadda waxaa lagu xisaabtamaa keliya qoriga dawladdu ay bixisay qoriga dawladdu ay bixisay nina nina lama tegin laakiin qoryo maa la haystaa laisma weydiiyo marka cid walba way hubaysan tahay magaalo walba hub badan baa yaala nin walba hubkiisaa yaala labaatankaas sano wixii hub lagu dagaalamaya rag baa gacanta ku haya marka xisaabta dalkani ma u gaarin waktigii laga qaadi lahaa la dhihi lahaa dabka hubkaa laga aruuriyo anigu waxaan qabaa weli lama gaarin laakiin waxa aan ku xisaabtanaa oo aan dhowrnaana waxa weeye hubkii ay dawladdu annaga noo dhiibtay annaguna aan askarta u dhiibnay kaas wey kan aan kontarolna anagu generaale su-aasha ugu dambeysay waxay tahay ee dowladda mar walba ammaanka ay ka hadlaysay caqabadaha ka haysta waxa ay ka hadashaa kooxda al-shabaab oo ay tiraahdo kooxda nabaddiidka ah ayaga ayaan la dagaalamaynaa waxaan ka sifeynaynaa gobolada dalka magaalada muqdisho maxaa hortaagan dagaalka al-shabaab aad kula jirtaan inaad ka gungaartaan horta sidaad og tahay waad garan kartaa misaal haddaan usoo qaato ciraaq laba boqol laba boqol iyo konton kun oo ciidanaa la geeyay welina dagaalka oo ka socda horta mar haddii ummadda shacabka u galo uu qoryaha u galo uu qorigu dadku qaato in nabad lagu soo celiyaa wax saalan maaha waana wax time badan qaadanay dalkani wuxuu nidaam darro iyo fawdo ku jira laba iyo labaatan sano laba iyo labaatanka sano al-shabaab ka sokow inta kale ee ama jidis taagta ama wax dhacda ama wax disha oon al-shabaab ku xoreynin almost waxba kama yara al-shabaab laakiin marka la yidhaahdo al-shabaab al-shabaab waa dad yar oo kooban oo ujeedadeedu ay tahay marnaba inayna ogolaan in nabad la helo laakiin waxay qaadanaysaa w wax maalin dhamaanaya maaha aniga waxaan ku dari lahaa arrinta oo jenaraalku ka hadla marka ciidanka laga hadlaayo administrationka ciidanka iyo maamulka ciidanka marka laga hadlaayo jenaraalku si saxa isu sheegay arrin u baahan ma aha baarlamaan iyo mataqaanaa meel in la geeyo waa arrin administration ahoo dishibliin la xiriirta iyo dadka ma joogaama soo shaqa tageen marka ciidanka sidiisa dhaba waa hay-ad muxuu ahaa hawsheeda wadata oo sharciyadeeda qawaaniinteeda leh sidaasay marka ruuxii shaqadeeda qaba waa ay khusaysaa sababta halkaas waxaa waaye waxaan rabaa inaan ta'kiidiyo arrintaas kan kusaabsan arrinta labaadaan ku daraayo kusoo khatimaayo waxaa waaye soomaaliya waxa muxuu aha hoos udhaca wuxuu ku dhacay dawladda hay-adaheeda oo dhan dhammaantood oo mudaada dagaal sokeeye lagu jiray hata marka waxaa la bilaabayaa dibudhiskii hay-adaha dawladda oo dhan kulligii waxaa marka lagaba maarmaan ah sida hadda ay u sheegaba in daryoora kalafsiyo ciidamada kalafsiga soomaaliyeed ee dhiigooda u bixinaayo la dagaalanka iyo amniga muwaadiniinta inay soo celiyaan taas waa lagaba maarmaan qodobka labaadna waxaa waaye waxaa la rabaa ciidankaas in dawladda soomaaliyeed madaxdeeda ay kalsooni ciidanka siiso micneeda waxaan ula jeedaa ciidanka soomaaliyeed aniga waxaan ka rabaa inay marka ugu horeysaba ay noqdaan ciidamada waardiyeeya madaxda soomaaliyeed oo ciidamada amisom ay waardiyeeyaan shaqooyinka meelaha haweenka ka qabtaan taas waxay kor u qaadi lahayd moraalka ciidanka waxayna dareemi lahayn inay kalsooni ku qabto ku qabaan madaxdu maaragta waa mahadsantii aad baad umahadsan tahay waayo ugu dambeyntii kelmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa doctor maxamuud maxamed culus waa mahadsan waxaan isleeyahay waxa weeye arrinta ku saabsan ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka muxuu ahay al-shabaab al-shabaab waxay ka baxeen muqdisho sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ilaa maantana waxay marayaan inay teleefonada iyo meelo badan ka xidhaan dalka intiisii kale hay-adihii xamar laftigeeda inay mar kastaba ay adigu soos ahaan gobolladii xamar ay weli ayagu ka taliyaan magaaladii meel kastaba ay ay kalifeen marka arrintaasu inay u baahan tahay dadaal ziyaadaa sidii wax looga qaban lahay haddii aan ku dayasano dalka ciraaq iyo dalka oo ah mataqaanaa dalal kale waxaan u malaynayaa waxa weeye in ay dhici karto horumarkii iyo waxqabadkii la rabay inaan la qabanin oo mar kastaba marmarsiyaha iyo dadku ay ama siyaasiyiinta iyo ay ka dhigtaan waxa weeye dal hebel baa saas ah xaaladiisa lagumana dayan karo waayo duruufta annagu hadda aan ku jirno sida looga warbixiyo iyo sida loo tilmaamaa aaday uga fog tahay sida xaaladda dadka shacbiga oo muwaadiniinta ay aaminsan yihiin marka taasaana muhiima in dadka iyo dalka soomaaliyeed prioritiga iyo ahmiyadda la siiyo dareenkooda iyo waxqabadkooda iyo isku xirkooda iyo wax uqabadkooda arrintaasaa muhiima doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha amniga joogana dalkani maraykanka genaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo ah taliyaha guuda ciidamada xoogga dalka soomaaliya joogana magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya iyo brofesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ka mida siyaasiinta sida dhow ula socda xaaladda amni ee dalka soomaaliya isna waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya aad baad dhammaantiinba u mahadsan tihiin wakhtigiinna iyo inaad nagala qayb gashaan barnaamijkan aad baa u mahadsantay saara culusow iyo iyo cabdiraxmaan waa idin salaamay waatay jenaraale mahadsanidin guud ahaana barnaamijka faaqidaada toddobaadka asbuucan waa naga intaa inta aynu mar kale barnaamijkan mid la mid a hawada dib ugu kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo